asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtada maanta ah ee haddii rabbi idma hayo aynu isugu keenno howlaha aad iyo aadka u fara badan ee tilmaamaha waaweyn bixiya haddii eeba idma hayo tilmaamahaasoo ah tilmaamo cajiib ah kuwaasoo kol ku keenayo qoyska kolla kugu geenaya ruux kolla ku tusahaya dhac kol ku tusahaya nagaadi kol ku tusahaya nabadgelyo kol ku tusahaya boob kol ku tusahaya heshiis kol ku tusahaya wax soo saar kol ku tusahaya abaar tilmaamaha farada badan ee xubinta mursudu ay ka sheekayso hadba wax hor leh ayay qayb kaa tusayaan waxaa hor talahoo laga yaabo mararka qaarkood inaad xanuun dareento sababtoo a markii balaayahooga ay ka sheekayso iyo dhacdooyin adadag oo qallafsanaa xubinta markay kaaga sheekayso dee durba waxaad dareemaysaa qayb xanuun ah ayaad dareemaysaa oo xanuunkaasba dad baa la kulmay marka ay macaan iyo barwaaqa iyo shukaansi iyo heese iyo hirir kaaga sheekaysana dee wax la mid ah ayaad dareemaysaa oo tii iyada ahayd ee hadda aan sheegaynay ka qayb ah baad dareemaysaa dareenka noocaasa ayaa wuxuu noqonayaa markaa mid aad la falgasho oo dhaqan ahaan iyo hidda ahaanba aad oola falgasho ficil ahaanna aad barato waxa uu yahay iyo habka loo maro iyo sida uu qaaciga u yahay ama uu wax u qabanhayo ama uu tooska kuugu muuqanhayo ama fahanka aad ka qaadanayso taas ayaa waxay noqonaysaa midda qaaliga ah ee biyo kama dhibcaanka ah teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas haddee rabbi idmo qayb ka mida waana sheekadan cajiibka ah oo ah haddii ay beednahay nin baa la yidhi hebelow maa guursatid markaasuu yidhi haweenkii waa heshiin weynay oo waa isdagaalaa gabadhi aan xoogaa shukaansadaba waa isku dhacaynaa oo mawji sibaan u sannifahayaa oo dabeecaddooda inay ku xukumaan bay rabaan oo inay saa ku yaalaan bay rabaan oo waxyaalo fara badan buu ka sheekeeyey marka dee nin baa waaninhaya ma ogtahay markaasuu wuxuu ku yidhi adeer ma ma ogid miya mahmaah cajiibaa jirta oo dhahaysa mahmaahdaasoo ah mid adigana tusaale wacan ku siinaysa haweenkana wax kaa baraysa gurigana ku fahansiinaysa markaasuu yidhi hay maxay tahay suu yidhi aan kuu sheege mahmaahda iyadii ihi waxa ay leedahay buu yidhi oo ay tusaale ahaan kuu siinaysaa naagi gurigayna joogin nuur ma lahan gurigii ay joogtana nabad ma lahan buu ku leehay wuxuu ku yidhi gurigayna naagi joogin nuur ma laha gurigii ay joogtana nabad ma leh nabad ma lahan baa horey loo yedhi soo ma ogiid haye oo maxaa dhacay waa run oo gurigayna naagi joogin dee nuur ma laha oo haddii laa kuusama ogli hagaajin male oo isagoo dhanba wax kaaga soo uri baalid iyo dik iyo hoog iyo ba iyo waxayna ashaqo kulahayn gurigii islaanu joogtana markaad soo gasho carruurtu si kasta ugu ciyaaraan uumi iyo alaabe ilaahay iyo udgoon iyo daah lagu xidhay iyo xaggoo la hagaajiyey iyo iyo astakaakilkii baa kuu muuqani marka gurigayna haween joogin waa guri iskaa buro oo markaad albaabkiisa furto moobaha baa kaaga soo bixi balaaye iyo urur iyo waxaad garanayn yaa ka soo kici laakiin gurigay gabadhu joogto waa nadaamsan yahay waa hagaajisan yahay oo neeftoodaa guryaha hagaajisa iska baddaa wax kale haddii ilaah kuu idmahayo saasaa loogu sheegay waxaa layidhi marka gurigeyna naagi joogin nuur male kii ay joogtana nabad male saasay tahay baa layidhi adiga unbaa colaada dareemahaye qoysaska oo dhan ayaa wada qabaa layidhi fikirka noocaase iska saar adna fikirka xumeynta ahoo dhooca wanaagga u fikiro inay haweenku ay aan guryaha looga maarmin saa u qaado ayaa lagu yidhi waana loo sheegay waana laga dhaadhiciyey innaga dhanna waa laynoo wada yidhi ee isaga keligii looma dhihin waa wax innaga dhammaanteen laynoo wada yidhi mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi naaginimay taqaan col ma moodo